wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda itoobiya ayaa ku warramaya in maxkamadda maamulka mustafa cajar ay shan sano xariga ku xukuntay wasiir ku-xigeenkii hore ee ciyaaraha ee maamulkaasi ninka lagu magacaabo ibraahim cabdulqaadir ninkan ayaa lagu eedeeyey qoraal uu horey ugu qoray aaladda facebooka kaasoo si weyn u dhibsaday maamulka halkaasi ka jira shalay ayaana lagu riday xukunkaasi oo ka dhacay magaalada jijiga hogaamiyaha maamulkaas mustafa maxamed cumar cagjar ayaa noqotay xukuumaddiisa mid ay si weyn u dhaleecaynayaan bulshada iyadoo dad badan ay u arkaan tallaabooyinkan kuwa siyaasadeed oo la doonayo in lagu caburiyo qaybaha kala duwan ee bulshada xukunkan wuxuu si qoto dheer u muujinayaa xaaladda liidata uu marayo nidaamka garsoor ee maamulka etoobiyaanka ka dhisay halkaas waxaa xusid mudan inaan la shaacin wax caddaymo ah oo la horgeeyey maxkamadda oo muujinaya inuu ibraahim dembiga galay taasoo sii xoojinaysa shakiga laga qabo in xukunkan uu yahay mid siyaasadeed oo dano iyo ujeedooyin gaar ah laga leeyahay maamulka mustafa cagjar ayaa bacsad xoogan ku haya siyaasiyiinta isaga ka soo horjeeda kuwaasoo markaay soo qabtaan ku wareejiya dowladda xabashada etoobiya